جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic sababtay dhimasho iyo dhaawac ku garaacay xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka kulbiyow ee wilaayada jubbada hoose howlgallo qorshaysan oo lala beegsada murtadiinta ayaa ka dhacay qaybo ka mid a wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa mashruuc kobcinta dhanka xoolaha u sameysay xoolodhaqatada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadaas xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kufaarta iyo murtadiinta ay ku go'doonsan yihiin deegaanada ay duulaanka kaga sugan yihiin wilaayaadka islaamiga munaasabad lagu soo gebagabaynayay xalqada ubayi ibnu kacab ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
dhegaystayaal waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic sababtay dhimasho iyo dhaawac ku garaacay xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka kulbiyow ee wilaayada jubbada hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan howlgallo qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaybo ka mid a wilaayada shabeellada hoose iyo wararkii ugu dambeeyey waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jazaaka allahu khayran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax sibtiya taariikhna ay ku beegan tahay sideedda bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri ciidamada mujaahidiintu waxay fuliyeen howlgallo kala duwan oo lala beegsaday gaalada cadaanka kuwa madowga iyo sidoo kale murtadiinta waxayna howlgalladaasi ka kala dhaceen wilaayaadka jubbada hoose iyo sidoo kale shabeellada hoose dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada kufaarta kenya ee deegaanka kulbiyow xilliga duqeynta waxaa xeradaasi sidoo kale ku sugnaa oo booqasho ku joogay gaalo cadaan oo amerikaan ah madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada iyadoona ay sababeen khasaare isugu jirto naf iyo maal saraakiisha mujaahidiinta waxay inoo xaqiijiyeen in allah fadligiisa duqeyntaasi ay ku bakhtisay laba askari oo kufaarta kenyaatiga ah waxaana ku dhaawacantay laba askari kale oo isugu jirta kenyaati iyo mid murtad soomaali ah gaalada cadaanka ah ee amerikaanka iyaguna halkaasi khasaare ayaa soo gaaray walo si rasmi weli aan loo xaqiijin inta uu la egyahay khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee sidii gaarka ah u gaaray amerikaankii halkaasi oo ku sugnaa waxaana dhawaaqa jugta madaafiicda si aada looga maqlayay dhul ka fog deegaanka kulbiyo dhanka shabeellada hoose walaalka ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xali howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha magaalada marka waxay qaraxaasi la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo goob isugu yimid murtadiintaasi oo si gaarah kaga tirsanaa kuwa isugu yeeray nisa qaraxaasi ayaa allah fadligiisa waxa uu sababay dhaawaca laba askari oo murtadiin ah iyadoona dhawaaqa qaraxa laga maqlay xaafadaha magaalada marka sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duulaadka degmada odhigle oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose kamiinkaasi allah fadligiisa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo sidoo kale shabeellada hoose waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerada lagu naafeynayo cadowga allah iyadoona toddobaadkii tegey howlgallo ballaaran oo khasaa'ir xoogan lagu gaarsiiyey cadowga allah ayay ka kala dhaceen qaybo ka mid a wilaayaadka galgaduud iyo shabeelle halkaasoo kotameeyo askari murtadiin ah ay bakhtiyo iyo dhaawacyo ku noqdeen iyadoona allah fadligiisa dhiigbax xoogan uu ku socdo cadowgii shareecala dirarka ah ee duulaanka ku soo qaaday deegaana ka tirsan wilaayaadka islaamiga aad buu u mahadsan yahay tooshow wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa mashruuc kobcinta dhanka xoolaha u sameysay xoolodhaqatada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadaas cusmaan axmed duube oo ayaa warbixintan inoo haya maalmihii lasoo dhaafay degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka socday mashruuca kobcinta dadka xoolo dhaqatada ah gaar ahaan dadka aanan haysanan xoolo ku filan oo ay ku maareeyaan naftooda mashruucan ayaa laga sameeyey degmooyinka salagle saakow bu-aale iyo jilib waxaana la xooleeyey dad gaaraya ilaa iyo soddon ruux oo ku noolaa degmooyinkaasi aan soo sheegnay xoolaha la siiyey oo ka koobnaa geello iyo ari ayaa iyagana gaaraya toddoba boqol oo neef oo ari ah siddeetan neef oo lo ah iyo toban neef oo geel ah arigaah ayaa qof kasta waxaa la siiyey soddon iyo shan neef geela ayaa qofkiiba la siiyey shan neef oo u dhiganta nisaabka sakada halka lo-dana la siiyey qofkiiba toban neef oo lo ah duleedka degmada jilib oo aan tagay xilligii dadkaasi xoolaha la siinayey waxaan ka waraystay dareenkooda ku aadan xoolaha la siiyey aniga aadan sanay abiikar ayaa lii dhahaa deegaankayda waa baar deemaaya harnaqa baar deemaayaan ku noolahay konton iyo laba sanan waa jiraa ilaahay ku mahadsan anoo ciday iska joogo oo beerahay meelahay isku qodqodanaa ayaa lii yidhi maamulka islaamka ilaaha ma hadda iskale soo ammaaw xoolaa lagu siinaa ma haddaas ilaah iskale xoolo toban neef ah oo nacfi ah oo qurax badanaa lii sii waxaa liigu wacay oo lee siiyey loodan oo oo inta ka muuqato inaad dhaqaalaysataa rabaa hadduu ilaah edmo farxaddeydna aad iyo aad waay maanta lama koobi karo intaanoo lo eh maanta anoo xaafaddii iska joogo leegu yimid soo baxa leegu yiri saa lee siiyey marka muslimiinta meel walba ii joogaan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin
walaayada islaamka ay u wacday eriga soddon iyo shan neef waayo anaa iska leeh haddaa la wareey walaa islaam kor allah ka dhigo gaalada allah jabiyo islaamnimada jidkeeda allah noogu dilo
meesha hadda joogna galsha abikar waxaa ii yeeray mujaahidiinta waaye soddon iyo shan neef aa lii siiyey cadowgooda allaha jabsha ilaahay idinkiisa waxaan ka baryayaa aniga farxad baa dareemayaa erigaas soddon iyo shan aad iyo aada u farxay waxaa waaye mataq waa iga badbadatay marka haddana mataqaana nin xoolla ahay
qaar ka mid a mas-uuliyiintii ku sugneed halkii xoolaha lagu bixinayay ayaa ii sheegay in dadkan loo gartay in la siiyo xoolaha ayna ku dhaqdaan dhulka miyiga ah iyagoona dadkaasi laga soo xulay deegaanada kala duwan ee degmooyinka wilaayada qaar ka mid a dadkii xoolaha la siiyey oo aan la sheekaystay ayaa ii sheegay inay rajaynayaan sannadaha soo socda inay ka mid noqon doonaan dadka bixinaya sakada loa tobanka neef inaan dhaqaalaysta oo sako ay gaarta oo anina sakada aan ka bixiyey ayaan rabaa haddiis ilaahay ii suurteeye anig guuraahan ahay miigaan deganahay wax yaraan haystay oo shan neef camal ah oo markay ii bataan oo sike ay ii gaaraan sida muslimiinta oo anna a u siiyo
xoolahaas lo-daasaa lii siiyey oo toban neef ah marka aadan u faraxsanahay ilaahay ku mahadsan walaa islaamkaa ku mahadsan aadaa liiga qabta alxamdulilah
alxamdulilah shalay loley ma ahayn maanta lo ilaahay isiiy walaalaha mujaahidiinta aan ku mahad celinaaya erigaas soddon iyo shan markii la tiri aad iyo aada u farxay farxad maahe waa waxaa waaye mataq waa iga badbadatay marka haddana mataqaana nin xoolla ahay xoolahan waa dhaqaashanaa waa ee badanaa markay mataqaanaa bisha sika ilaahayna gaarsiiye mujaahidiinta way imaanaysaa sikaa bixinaa mashruuca kobcinta xoolaha ayna ka faa'iidaysteen dad fara badan oo nasiib u yeeshay ayaa noqonaya mid wax badan ku soo kordhin doono bulshada gaar ahaan dadka xoolo dhaqatada ah mahadsaned cusmaan xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kufaarta iyo murtadiinta ay ku goodoonsan yihiin deegaanada ay kaga sugan yihiin wilaayaadka islaamiga sida warbixintan uu ku faahfaahinaya marwaan maxamed xili madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo maamulada shaadula dirirka ah ee gaalada dalka ka dhisteen ay isku fahmi waayeen islamarkaana isku khilaafeen qabashada waxay ugu yeereen doorasho qof iyo cod ahaa ayaa waxaa soo kordhaya xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka hor imaanaya arrintaasi murtada cabdirashiid jilay oo ah xildhibaan ka tirsan dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay inaysan kooxda riddada awood u lahayn inay qabato doorashooyinka ay ugu yeertay qof iyo cod wuxuu sheegay in in badan oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale murtada cabdirashiid jilay ayaa sheegay in cadowga uusan awood u lahayn inuu isaga kala gudbo deegaanada uu gumaysiga ku haysto waxay suurtagal ku ahayn haddii aan kuu sababeeyo waxyaalo badan challenges badan koo somalilan inay maqan tahay laba puntland inay maqan tahay saddex hadda jubbaland waa aragtay meeshay jirto ma garati afar dalkii oo shabaab wada haysta kala bar tusaaloo kale jubbaland iyo koonfur goboleed shabaab haysta xataa hirshabelle qayb ka mida soo maa meelo badan ay haystaan dee koonfur galbeed kala koonfur galbeed oo dhan ay haystaan markii la yidhahda bakool tuulo tuulo u gudbi karta male waajid iyo xudur sagaashan kilomitr u dhexeyso laisuguma gudbi karo baydhaba iyo waajid waxaa u dhexeysa sagaashan kilomitr laisuguma gudbi karo jubbaland kala barey bay haystaanba ayaga dhan ay haystaanba jubbaland gobollo badan ay haystaanba laba gobol inay haystaan u malaynaa i think jubbooyinka dhan shabaabaa joogo hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli dhowaan madaxda murtadiinta ay isu khilaafeen doorashooyinka ay ugu yeereen qof iyo codda islamarkaana qaar ka mid ah madaxda maamulada riddada ah ee dalka ka dhisan ay si weyn uga soo horjeesteen arrintaasi mahadsanid marwan munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalqada ubaya ibnu kacab ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool waa kan cabdiqani maxamed فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تما طبيب وله الوقف مضطرا ويبنى قبله
waa munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna soo gebagabeynayay xalqada ubay ibnu kacab oo muddo toddoba bilood ah ka furneyd magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bakool taas oo ay ka soo qalanjebiyeen afartan macalin oo bare ka ahaa madaarista magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow intii ay socotay xalqada macalimiinta ayaa laga saxay tajwiidka iyagoona xifdiyey qayb ka mid ah culuumta qur-aanka waxaana munaasabadii lagu soo gebagabeynayey ay ka dhacday masjidka jaamica ah ee magaalada buurdhuxunle ugu horreyn waaliga wilaayada bakool sheekh cusmaan abu cabdirax oo munaasabada kelimad ka jeediyey ayaa macalimiinta ku bogaadiyey dadaalkooda isagoona u dardaarmay in cilmiga ay sii siyaadsadaan dadkana ay anfacaan insha allahu tacaala macalimiinta may ballana guulaysateen ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkin gala waan ay siyaadsadooy lianna qur'aanka may waa gacankuhaan aan baahanye farakuheena fade lahu ashaddu tafallutan min alibili fii uquliha oo kama qaala sal alay slam gaala marka haddii doodka goosada ama haragii kirina ay goosada sidii infokadaw oo kaleya qur-aanka ku daranyi maana infokade dadka hadda afar tun dadka inta fadhiya taqriiban tumu i sagaal maylar mumtaaz waay dhegasan darajada mumtaaza ka jira ee tumu ilina may balaaray ha waa jayd jiddan waa runtii darajo fayl waay waa kaalantii labaad dadka kale kaalin sideed ah ka jira hal qofa maqbuul haay marka jazaakum allahu khayran taas marka may baa nageliyaase farxad runtii eedan weyn macalinkii oo usana intaasa helgamayay toddobadan bilood siin sabray جزاه الله خير جزاء زن ميزان جه سنات كلا هان ككبا ولا ندر دارمو ما يكمل أي شال فائدة سدوي ما ينباهن ما إن إسلام كقو أقب ترتان باهيد أن هذا قبل تجويد القرآن كحفظ جيس باهي هنتي أيضا درم وايا إن مرك ما يوا باس كاس ما بوتان معلمين تدرس أنتين سين أيضا هجوين سين كقبنا إلهي سبحانه وتعالى سين فضل إلهي نسين توغنا باس كاس سوهاي أفكاس مبويكو intaasi kadib munaasabada oo kalimaad kala duwan ay ka jeediyeen marti sharafkii kasoo qayb galay ayaa waxaa bandhig cajiib ah ka sameeyey macalimiintii xalqada loo soo xiray عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا فيا أهلا وسهلا ومرحبا بكم بتكريم كتاب الله والتجمع حوله القرآن كلام الله وهو حبله المتين وهو الصراط المستقيم من تمسك به عصمه الله ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان dhowaan ayay ahayd markii xalqada al-imaam almaasini ee tasxiixa qur-aanka loo soo xiray afar iyo toban macalin oo wax ka dhigayay madaarista qur-aanka degmada rabdhuureeh ee wilaayada islaamiga ah ee bakool mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas yaasur maxamed ayaa warbixintan inoo haya maktabka caafimaadka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka calcadde oo ah deegaan dhaca xadbeenaadka u dhexeeya gobolka hiiraan iyo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya maktabka caafimaadka ayaa dadka deegaanka u sameeyey adeegyo isugu jira baaritaano caafimaad kombyuutar iyo daawada noocyadeeda kala duwan oo lacaglaan ah iyadoona ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan deegaankaasi bulshada deegaanka oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa kaga mahad celiyey adeega caafimaad ee u sameeyey maktabka caafimaadka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan
anigoo dadweynihii ceeladda ah maanta waxaa noo yimid haragadii caafimaadka noo yimid ayagoo na daaweeyey qof walba meeshii oo jiri ay ka haysay daawo ka sii ilaahay caafimaad leh daawo ay noo keeneen inay noo soo celceliyaan u baahanna gaalada ha jabta muslimiinta kor allah u qaada anigoo alxamdulilah degmada alcadda ku nool maanta waxaa noo keenay daawo casri ah walaayada islaamiga ah waxaan u baahanahay alxamdulilah in la soo celiyo waxaa waye caafimaad allah nagu siiya ayagana kor allah ka dhiga waxaa waye alxamdulilah islaamka ninkii uu gargaaraha oo dhan kor allah ka dhiga gaaladana allah jibiya insha allah biidnillahi kariim waxaan codsanaynaa daawadaas in nagula soo celiyo mar labaad waxaa waye alxamdulilah si looga caafimaadana ilaahay baa ka rajaynaynaa insha allah walaayadana kor allah ka dhiga insha allah aniga waxaa laiga daaweynaa cudurro alxamdulilaahi iyo qaabka igfashika waxaa waye maxog xanuunka waxaa waye alxamdulilah tabareerada waxaasaa laiga daaweynaa insha allah العضاء داواليسي شرابي كنين يلا ليسي إني إلهي بركة waxaan jawaa horta baadiya jecla baadi waxaa laysii daawo oo oo nafaqa gurmadkani caafimaad ayaa qayb ka ah adeegyada kala duwan ee uu maamulka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan u qabto bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan aad buu u mahadsan yahay yaasir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu aaleydna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu